timoteos koowaad cutubka shanaad nin waayeel ah ha canaanan laakiin u waani sida aabbe oo kale dhallinyaradana u waani sida walaalo oo kale abrahana sida hooyooyin oo kale u waani naagaha dhallinta yarna sida walaalo oo kale adigoo daahir ah maamuus carmalada runta ah oo nimankoodii ka dhinteen laakiin haddii naag carmal ah oo carruur leedahay ama carruurteedu ay carruur leedahay iyagu marka hore ha barteen inay dadkooda si cibaado leh kula macaamiloodaan waalidkoodna u cawilceliyaan waayo taasu way wanaagsan tahay waana mid ilaah aqbali karo waayo tii carmal run ah oo cidlootay waxay rajo ku leedahay ilaah habeen iyo maalinna baryada iyo tukashada way sii waddaa laakiin tii raaxaysi u noolaataa waa meyd intay nooshahay waxyaalahan ku amar inay ceebla'aadaan laakiin qof hadduusan dadkiisa dhaqaalayn khusuusan kuwa gurigiisa jooga kaasuu iimaankuu ka hor yimid wuuna ka sii liitaa mid aan rumaysanayn ha la qoro carmal aan lixdan sannadood ka yarayn oo nin keliya naag u ahaan jirtay oo loogu marag furay inay shuqullo wanaagsan samaysay hadday carruur korisay hadday shisheeyaha martisoori jirtay hadday quduusiinta cagaha u maydhay hadday kuwa dhibaataysana u gargaartay hadday shuqul kasta oo wanaagsan aad ugu dadaashay laakiinse carmallada dhallinta yar diid waayo markay qooqaan ayay ka jeestaan masiixa oo waxay doonayaan inay guursadaan iimaankoodii hore way naceen oo sidaas daraaddeed waa la xukumay waxay kaloo weliba bartaan inay caajisiin noqdaan iyagoo iska wareegaya oo guriba guri uga baxaya caajisiin oo keliyana ma ahaye weliba way war sheeko badan yihiin oo axwaalka dadka kalena way farageliyaan iyagoo ku hadlaya waxyaalo aan waajib ku ahayn haddaba waxaan doonayaa in carmallada dhallinta yaru guursadaan oo carruur dhalaan oo gurigooda u taliyaan oo ayan cadowga isu jebin inuu caayo waayo hadda ka hor qaar baa xagga shayddaanka u leexday haddii naag rumaysanu ay leedahay carmallo ha u gargaarto iyaga oo kiniisadda yaan la culaysin si ay u gargaarto kuwa carmallada runta ah waayeellada si wanaagsan waxa ugu taliya ha lagu tiriyo kuwa istaahila in labanlaab loo maamuuso khusuusan kuwa ku hawshooda waxwacdinta iyo waxbaridda waayo qorniinku wuxuu leeyahay waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarreenka burburinayo wuxuu kaloo leeyahay shaqaaluhu waa istaahilayaa abaalgudkiisa nin waayeel ah ashtako ha ku qaadin laba ama saddex qof oo ku markhaati fura mooyaane kuwa dembaaba inta kale oo dhan hortooda ku canaano in kuwa kalena ay cabsadaan waxaan ilaah iyo ciise masiix iyo malaa'igaha la doortay hortooda kugu waalinayaa inaad waxyaalahan ku dhowrtid ee xashula'aan oo aadan waxba samayn adoo dadka kala jeclaanaya ninna gacmaha degdeg ha u saarin dad kale dembiyadoodana ha ka qaybgelin nafsaddaada dhaahirsanaan ku dhowr laakiinse hadda kadib biyo oo keliya ha cabbin ilowse waxoogaa yar oo khamri ah u cab calooshaada iyo cudurradaada mararka badan ugu soo noqnoqda daraaddood dadka qaarkood dembiyadoodu waa bayaan oo waxay u hormarayaan xukunka dadka qaarkoodna kuwoodu way daba socdaan sidaas oo kalena waxaa jira shuqullo wanaagsan oo bayaan ah kuwa aan caynkaas ahaynna lama qarin karo